ardaydan oo diirasa ilaa iyo siyeetan iyo siyeed arday waana ku qalan bedeladayaan fasalada siyeedaad iyo waxaanoo dhamma ayaan qur-aanka kariim ee dugsiga daaro abu hureyra magaalada garoobey iyo munaasabada lanqoobada weliba ujeedshee haytayto laka dhiirigeliya ardayda sidoo markaas anka dhiiradalaayan walbarashadii taas iyo hagaabangaabiyeen maamulkaiyo macalimiinta dugsiga wayba munaasabada goobroogku ay maamulka degmada garowe waalidiin odayaalka dhaqanka degmada bahda walbarashada mas-uuliyiinta dugsiga iyo qaybwashalduma ardayda maamulaha guud ee dugsiga daaro abu hureyra ee magaalada garowe wayba si sharaxaad kubiyey marxalado sharduwan ay markaasi hamareen ardaydu waa xafladda aynu soo sheegnay arday ka kooban afartan iyo toddoba arday oo ayda iyo arday ka kooban afartan iyo kow arday oo ardayda qur-aanka dhammaystay ah oo shahaadooyinkooda aan guddoonsiinayno iyagaan rabnaa caawa insha allah inaynu u ducayno sagootino iyagaan marti u nahay saa walaalayaa waad ognahay iskuulka daaro abu hureyra muddo dheer ayuu soo shaqaynayey laba qaybood buu ahaayoo qaybta qur-aankaa horraysay labaatan sana wax ku dhaway shaqaynaysaa qaybtoodii hore waxaa la aasaasay laba kun iyo labadii laba kun saddex bilowgeedii baa la aasaasay qaybta qur-aanka laba kun labiyo toban waxaa ku soo biirtay qaybta maadigaah intaa iskuulku wuxuu soo saarayey mujtamac bulshada qaybaheeda kala bedelana iskuulka hadafkiisa iyo yoolkiisu waa inuu soo saaro arday ku hubaysan ku qalabaysan akhlaaq iyo aqoon isugu jirta maadi iyo diini dhanka kale waxaana ku mid ee hubnoogii shalduwan ayaa ku qayb galay munaasabada iyo ardayda kala dardaarmay inay sii wadaan walbarashada si oon ku qayb qaadaan horumarinta arrimo bulshada iyo weliba samata biyowga dalka ardada halkan fadhida allah subxaana wa tacaala ha idan guuleeyo ha idan barakeeyo dal marka la raba in la eego waxaa laga eegaa da'yarta wuxu soo baratay dalkan iyo dadkan cidda wax ka beddeli lahayd idinka iyo inta idinla midkaa weeye ogow naftaadana waxu baran maysid waalidkaana waxu baran maysid waxaad wax u baranaysaa in aad diin iyo dad iyo dal aad wax ka beddesho hormudna u noqoto waad ka aqoon badan tihiin waad ka waayo aragsan tihiin sababt maxaa yeelay intaas ummad ah ee kale in yar marka laga reebo idinka idinla mid ah ma ahe diin ma haystaan iyagu ardayga diinta ku hubaysan maadigana ku hubaysani wuu ka qaalisan yahay wuuna ka wanaagsan yahay ardayga kale ee isagoo aan diinta ku hubaysnayn ogaada inaad idinku dadka u caqli badan tihiin
iskoolka waa bogaadinaynaa macallimiinta iyo maamulkaba waan ku bogaadinayna waanu ku dhiirinaa shaqadaas baaxadar ay qabaan ay qabanayaan inay intaas ee ka sii badiyaan marka xigta waxaan hambalyaynayaa ardada caawa halkan ka qalinbedelanaysa waxbarashada ee asaasiga ah ka baxaya una qalinbedelanaya waxbarashada ee dugsiga sare iyo sidoo kale ardayda halkan xaafidul qur-aanka ah aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa farxadda la qaybsanayno qalinbedelashada ardadaasi ka qalinbedelanaysa sideedaadka ardadaasi xaafidul qur-aanka ah waa runtii xaflad la yimaado oo lagala qayb galo dhallinyaradaas ee damaashaadkooda iyo farxaddooda waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan injineero ka soo baxa kulliyadaha beeraha markii dawlad aynu yeelanno oo dawladdeennu taaba qaaddo oo idinku hadda afar sano oo sekandari ah iyo afar sano oo magaranaysaa jaamacadaha siddeed sano siddeeddaa waxaan isleeyahay dowladda soomaaliyana waa caga dhigan doontaa khayraadka waddankeenna ku jirana waa la soo saari doonaa marka tahriibta xagga intaa iska dhigataan waxaa u jeensataan oo u jahaysataan sida aan noqon lahaydeen ardadii uga faa'iidayn lahayd soomaaliya ee khayrkeeda badda ku jira waddammada aa u tahriibaysaan waa waddammo khayraadkoodii la laastay waddammo khayraadkoodii la soo saaray waddamo hadda wada deymaysan waddamo hadda karays ku jira laakiin dalkeennu waa dal dihin maamulka dugsiga daaro abu hureyra ee magaalada garowe iyo wadaad dadaalo lakatay ee walbarashada ardayda iskuulladaas